Guddoomiyaasha saddex iyo labaatanka degmo doorasho ee Somalilan ayaa waxaa ka socda diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyayaasha, taas oo ka bilaabmi doonta sideed iyo labaatanka bishan dhammaan gobollada Somalilan. Duqa degmada Balli-Gubadle, Shiine Cabdi Hayaan ayaa arrimahaasi uga warramay Qadar Maxamed Cakulle.
kulankaa noo soo gabagaboobay waxa uu daaranaa sidii loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda somalilan gebi ahaanteedba ay u qaadan lahaayeen kaarka isdiiwaangelinta sidoo kale waxaa laga wada hadlayey sidii loo xoojin lahaa amniga jamhuuriyadda somalilan goobaha ay ka dhacayso isdiiwaangelintaasi maayar shiine degmada beligubadla gobolka hawdbaad maayar u tahay saddex iyo labaatanka degma doorasho maayaradoodi baa kasoo qayb galay kulankan n saad tilmaantay kaabigeedii ku haysaana waa isdiiwaangelintu sideed labaatanka bisha bilaabmaysa marka sidee baa laysula qaatay in hawsha
waxaa laysula qaatay in maayar walba uu ka mas-uul yahay amniga iyo wacyigelintaba bulshaweynta ku dhaqan dhammaan jamhuuriyadda somalilan waxaan ugu baaqaynaa ama ku boorinaynaa in ay isdiiwaangeliyaan maadaamay nasiib u heleen dadkii markii hore aan qaan gaadhin ee hadda qaan gaadhay inay qaataan isdiiwaan kaarka isdiiwaangelinta sidoo kale dadkii uu ka lumay kaarkaasi iyaga laftoodu inay isdiiwaangeliyaan dib isu diiwaangeliyaan marka waxaa qadarow ugu muhiimsanaa amniga in la ilaaliyo goobaha ay ka dhacayso isdiiwaangelintu iyo waxgelinta oo aad loo xoojiyo insha allahu bismillahi kariim waxaanu diyaar u nahay inaanu goob kasta istaagno oonu dadka wacyigelino una sheegno inay muhiim u tahay inay isdiiwaangeliyaan degmada beligubadle iyo goob diiwaangelinaha deegaanada hoos yimaada sidee bay ugu diyaar garoobayaan bulshadaasi
haddaan ka hadlo dhinaca gobolka hawd ama degma doorashada degmada beligubadle khadro waxaynu ognahay in sanadadii ugu dambeeyey abaaro ba-ani ay soo noqnoqonayeen hadda iyadoo aan jiilaalkii la gaadhin oo bishii deerta ugu dambeysay aynu ku jirno waxa weeyaan dadka gobolka hawd degan waxay u badan yihiin reer guuraah imanka dadkii waxay u guureen galbeed bay dadkii u guureen bal mucjisada ilaahay mar kasta oo diiwaangelin dhacaysana iyada oo wakhti abaareed bay ku soo hagaagtaa iyagoo dadka ay guureen oo geedi yihiin ama ay guureenba ayay ku soo hagaagtaa insha allahu bismillahi kariim inta aanu gaarsiin karno imanka ama deganba waxaanu aad ugu dadaalaynaa inay isdiiwaangeliyaan sidoo kale waxaa jirtoo kale iyana in goobaha afar degmo la keenay afar degmo uu ka koobaya gobolka hawd afartaa degmaa laga diiwaangelinaya insha allahu bismillahi kariim dee waxay u baahan tahay dadaal badan oo la geliyo dadkaa la diiwaangelinayo mitirka wixii ka sarreeya in la rara iyadoo lafteeda u baahan tahay oo la geeyo goobaha laga diiwaangelinayo aad bay u kala fog yihiin hawd laftiisa iyo meelaha kale in laga soo raray u baahan yihiin dadkan guuray laftooda bal sidii looga daba tegi lahaa iyo ciddii aan isdiiwaangelin loo soo kaxayn lahaa kolley qoys walba ama waa laba ama waa saddexe taa lafteeda in dadaal badan la geliyo marka waxaan leeyahay qurbo joogga iyo qolqol jooggaba inay nagala qayb qaataan sidii dadkaa loo soo rari lahaa ee looga diiwaangelin lahaa gobolka ay ka soo jeedaan ama ay deegaanka ka soo jeedaan
kaasi waxa uu ahaa duqa degmada balli gubadle shiine cabdi hayaan oo u warramayay qadar cakulee